baxniintii cutubka kow iyo labaatanaad haddaba kuwan waa amaradii aad hortooda dhigi lahayd haddaad addoon cibraani ah iibsatid ha ku adeego lix sannadood oo tan toddobaadna ha iska tago isagoo xor ah oo aan waxba bixin oo hadduu keli ahaantiis ku soo galo haddana keli ahaantiis ha ku baxo hadduusan naa qabo dee markaas waa inay naagtiisu isaga la baxdaa haddii sayidkiisu naag siiyona oo ay wiilal iyo gabdho u dhasho dee markaas naagta iyo carruurteedaba waxaa iskala ahaanaya sayidkeedii oo waa inuu isagu keligiis iska baxaa laakiinse haddii addoonku bayaan u yidhaahdo anigu waan jeclahay sayidkayga ee naagtayda iyo carruurtayda oo anigoo xor ah bixi maayo dee markaas waa in sayidkiisu xaakinnada u keenaa oo waa inuu albaabka a keenaa ama tiirka albaabka markaas sayidkiisu dhegta mudac ha kaga dalooliyo oo weligiis ha u adeego oo haddii nin gabadhiisa u iibiyo inay addoon noqoto waa inaanay dibadda u baxin sida addoommada nimanka ahu ay u baxaan oo haddaanay raalli gelin sayidkeedii doonay iyada dee markaas waa inuu sii daayo iyada ha la madax furto laakiinse amar uma lahaan doono inuu iyada dad qalaad ka iibiyo waayo khiyaano ayuu kula macaamilooday iyada oo hadduu iyada wiilkiisa u guursho dee waa inuu iyada ula macaamiloodaa sida gabdhaha loola macaamiloodo oo hadduu naag kale la guursado waa inuusan inna ka dhimin masruufkeeda iyo dharkeeda iyo xaqa naagnimadeeda oo hadduusan saddexdaas iyada u samayn markaas lacag la'aan ha ku baxdo kii nin wax ku dhuftaa si uu ninku u dhinto isagana hubaal waa in la dilaa oo haddii aannu gaadin laakiinse ilaah u dhiibo gacantiisa dee markaas anaa kuu samayn doona meel uu ku cararo oo haddii nin kibir ula badheero inuu deriskiisa khiyaano ku dilo waa inaad isaga ka waddaa meeshayda allabariga ha dhintee oo kii aabbihiis ama hooyadiis wax ku dhufta hubaalkaas waa in la dilaa oo kii intuu nin xada iibiya ama gacantiisaba laga helo hubaalkaas waa in la dilaa oo kii aabbihiis ama hooyadiis caaya hubaalkaas waa in la dilaa oo haddii niman diriraan oo midkood kan kale dhagax ama feedh ku dhufto oo uusan dhiman laakiinse uu sariir ku jiif noqdo kaasu hadduu mar kale sara kaco oo uu dibadda u baxo isagoo ushiisa ku tukumaya markaas kii wax ku dhuftay eed ma leh laakiinse waa inuu siiyaa wixii ka khasaaroobay intuu jiifay waana inuu dhaqaaleeyo ilaa uu ka bogsado haddii nin addoonkiisa ama addoontiisa uu ul ku dhufto oo uu gacantiisa ku dhinto kaas hubaal waa in la ciqaabaa kan la dilayse hadduu maalin ama labo sii joogo dee markaas waa inaan la ciqaabin waayo isagu waa lacagtiisii oo haddii niman diriraan oo ay wax yeelaan naag uur leh oo uu ilmaheedu ka soo dhaco laakiinse dhib kale aanu dhicin kaas waa in lagu ganaaxaa intii ninkii naagta qabay uu kor saaro oo waa inuu bixiyaa intii xaakinnadu ku xukumaan laakiinse haddii dhib kala dhaco waa inaad naf naf u dishaa oo waa inaad il il u riddaa elegna eleg u riddaa gacanna gacan u goysaa cagna cag u goysaa oo kii wax guba gub kii wax dhaawacana dhaawac kii wax karbaashana karbaash oo haddii nin isha addoonkiisa ama isha addoontiisa wax ku dhufto oo ka rido dee markaas waa inuu iska sii daayaa isagoo xor ah ishiisa aawadeed oo hadduu iliga addoonkiisa ama iliga addoontiisa wax ku dhufto oo ka rido dee markaas waa inuu iska sii daayaa isagoo xor ah iliggiisa aawadiis oo haddii dibi nin ama naag geeso ku mudo oo ay dhintaan markaas baal waa in dibiga la dhagxayaa oo hilibkiisana waa inaan la cunin laakiinse qofkii dibiga lahaa waxba eed ma laha laakiinse haddii markii hore dibigu dad geesaha ku mudi jiray oo loo sheegay qofkii lahaa isaguse aanu xidhin laakiinse wuu dibigu nin ama naag dilay dibiga waa in la dhagxiyaa oo weliba qofkii lahaana waa in isna la dilaa haddiise mag la saaro isaga dee markaas waa inuu bixiyaa wax alla wixii la kor saaray madax furashadiisa aawadeed hadduu wiil geeso ku muday iyo hadduu gabadh geeso ku mudayba waa in xukunkan lagu qaadaa oo haddii dibigii geeso ku muda nin addoon ah ama naag addoon ah waa inuu ninkii dibiga lahaa sayidkoodii soddon sheqel oo lacag ah siiyaa oo dibigana waa in la dhagxiyaa oo haddii nin god daboolka ka qaado ama haddii nin god qodo oo uu dabooli waayo oo uu ama dibi ama dameer ku dhaco dee markaas waa in ninkii godka lahaa xaq mariyaa waa inuu lacag siiyaa ninkii neefka lahaa oo neefka dhintayna waa inuu isagu lahaado oo haddii nin dibigiis nin kale dibigiisa wax yeelo oo u dhinto dee markaas waa inay dibiga nool iibiyaan oo qiimihiisa waa inay qaybsadaan oo weliba kan dhintayna waa inay qaybsadaan ama haddii dibiga lagu yaqiin inuu markii hore wax geeso ku mudi jiray oo uusan qofkii lahaa xidhin markaas hubaal waa inuu dibi dibi ku bixiyaa oo neefka dhintayna waa inuu isagu lahaado